falniyow dagaalkii xalay ka dhacay iyadoo markii inta la afuray dadka banaanka ee fadhiyaa mar waxaa laga wareegay xabado dashiiki iyo bkm iyo arkeel isugu jiro ciidankan loo yaqaana haram cadde iyo qolo milatariya macawiisle la yidhaahdo a iskula dhaceen dagaalkana wuxuu ka bilowday nin milatariya oo qora wato a ciidankan haram caddaa dheheen qoraga dhig qor uu ku bilaabay isla markiiba aagu u galay kuwo kaloo waxday meesha dagaalku waa ballaartay dagaal hal sac socda u qaatay shan qofooda shacbana waa ku dhaawacantay qolada macawiisleedana hal ninaa ka dhaawacmay boolis soo gurmaday oo haram cad la soo sabtay oo ahaa ciidankii loogu talagalay isjooska afar qof bay ahaayeen afartii midna waa ka dhaawac midna waa ka dhintay labadii kalena meel ay macnaha hadda ku sugayiin lama oga haram cadda xaggooda waxaa ka dhaawacantay hal wiil sida lagaba qabo booliskana halaa sidii uga dhaawacanna oga dhintay marka shacabna shan qofooda ku noqotay oo labana ay ku dhaawacantay goobtii dagaalka saddexna ay ku dhaawacantay laamiga xaawataako iyo nasteexo muddahaan qaatay wabka waaweynaan la isku ridaayey dadkii guryahoodii ee qalqal xalay dadaa ka kaxay xataa kaawa goday masaakiina marka iyadoo bandowna ou jiro dadkina ay inta afureen aysan meel aadi karin guryahooda joogaan waxaa loola kortega bashiike iyo iyo iyo b k m iyo hub aan laysugu aabad yeelin marka waxaan leenahay ilaahay ummadan muslimka meelna cudurka ka haya meelna dawladda marna badowgamaysa marna isku dul hasaaseynayso ilahay ha ka badbaado kalooanshayna ma naqan ha ha ha sargaal lagu magacaabo yaanyuurey waa jiryaa ciidanka booliska oo joogay isgooska kaawaguday meesha loo yaqaan saddex kulleyda sargaalkii ciidankaas hogaaminaya waayo xabadihii uu maqlay meeshii macnaha ku baxay asagoo afar askari wato afarta askari midna laga dilay asagana la dhaawacay isbitaal madiino dhaawiciisa yaala